tan iyo markii ay dhowaan maxkamadda sare ee somalilan go-aan ka gaadhay qodobo ka mida kuwa caqabad ku ahaa qabsoomidda doorashada golaha wakiilada waxaa muuqata in doorashada golayaashu ay qabsoomi karto taasina waxay keentay in qaybaha kala duwan ee bulshada ee damacu kaga jiro inay tartanka doorashada ka qayb galaan ay si weyn isku soo abaabulaan hase ahaatee haweenka oo kaalin muuqata bulshada kaga jira ayaa haddana ka cabanaya caqabado isbarkan oo ay u arkaan inay ka hortaagan yihiin siday ugu soo bixi lahaayeen xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaan axmed xaashi oo ka mid a haweenka u dooda xuquuqda dumarka ee ka qaybgalka siyaasadda ayaa sharaxaysa caqabadahaasi caqabadaha ka haysta haweenku inay siyaasadda ka qayb qaataan waxaa ka mid ah dhaqanka iyo dhaqaalaha dhaqanka waxaad moodaa inuu dabar badan ku hayo haweenku inay siyaasadda ka qayb galaan hablihii hanka lahaa ee doonaya inay isjaraxaan caqabada u weyn ay haysataa waxa weeyaan odayadii reeraha reer walbaaba wuxuu uu diidayaa oo uu u arkayaa inay tahay sumcad darro inay gabadi matasho sidaa darteed baa waxaa loo doorbidayaa in ninkii la siiyo kale dumarka caqabada kooxwe dhaqaalaha dumarka intooda badan ma haystaan dhaqaale ay kula tartamaan ragga tusaaleahaan iminka ninka waxaa laga yaabaa in reer kuba sanduuq dhigoo la yidhaahdo ha loogu soo guro lacag kaambeynkiisa loo galo ama tijaarta reerka loosoo dhex maro laakiin gabadhi midna ma haysato garab ay ku tiirsatana ma haysato caqabadahaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin in haweenka ay isku riixaan labada qoys ka ay ka dhalatay iyo ka ay u dhaxday oo midna aanay si buuxdo ugu tirsanayn waxay dumarka ku dhalisay inay xoojiyaan fikradda ah in kuraas cayiman loo qoondeeyo si ay haweenku keligood ugu tartamaan waxaana markii ugu horreysay lagu daray xeerka doorashooyinka sida ay tilmaantay garyaqaan maariya cabdilaahi gahayr qoondadu ma aha wax dastuurka kasoo horjeeda laakiin dastuurka jamhuuriyadda somalilan isaga ayaa dhiirigelinaya qoondada dhiirigelinaya sababto waxay tahay muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin in la doorto waxna la doorto hadday dhici weydo in muwaadiniintii la wada doorto fursad kale ayuu dastuurku siinayaa oo ah wax loo yaqaano afka qalaad lagu yidhaahdo affirmative action taas ayaana ay qoondadu tahay dhanka kale qoondadu iminka waxay ku jirtaa xeerka doorashada isku sidkan ee horyaalla golaha wakiilada ee ay doodiisu hadda bilaabantay kaasoo markii koowaad lagu daray xeer doorasho lagu daray qoondo lagu daray u dhigaya haweenka iyo beelaha la haybsoocaba inkasta oo garyaqaan maariye cabdilaahi gahayr ay tilmaantay in qoondada kuraas gaara loogu xidhayo muwaadiniinta qaarkood aanay ka hor imanaynin dastuurka haddana waxaa gaashaanka ku dhuftay guddiga ay arrimahani khusayso ee golaha wakiilada somalilan waa kan xildhibaan cabdilaahi xuseen ciga cabdilaahi balaaki oo golaha hortiisa ka sheegay in qodobada dhiga iyo kootada amaba qoondadu aanay meelle kaga jirin dastuurka guddiga arrimaha gudaha difaacaya nabadgelyadu markay aragtay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka sideedaad farqadiisa koowaad oo u dhigan sidan muwaadiniinta somalilan iyadoon lagu kala saarayn midabka qabiilka dhalashada luqadda lab iyo dhidig hantida mudnaanta afkaarta iyo wixii la mid ah waxay sharciga ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka lixiyo soddonaad farqadiisa koowaad oo u dhigan sidan xuquuqda xorriyadda iyo waajibaadka dastuurku u xaqiijiyey haweenka haweenku ragga way ula siman yihiin wixii shareecadda islaamku midkood u gaar yeeshay mooyaane guddidu waxaa u caddaatay in ay ka soo horjeedaan dastuurka jamhuuriyadda somalilan ogolayna wax kooto la ydhaah arrintan oo dhowaanahanba dood adag oo xasaasiya ka dhex abuurtay bulshada somalilan ayaa keentay inay ka hadlaan hoggaanka dhaqanka iyo culimada oo wax laga weydiinayay waxa ay diintu ka qabto in dumarku ay siyaasadda ka qayb galaan iyadoo jawaabaha badankooduna ay noqdeen inay dumarka waajib ku tahay inay guryahooda joogaan ayaan axmed xaashi ayaan weydiiyey sida ay haweenku dhankooda u arkaan jawaabahaasi haweenkan marka ay hanka yeeshaan ee ay tidhaahdo gabadhii baarlamaan baan doonaya ama xildhibaan baan doonaya inta culimada loo tago la odhanaya sheekhow noo fadwo gabadh ma dooran karnaa maye gabadha gurigeeda ha joogto dee gabadha hankale gurigeeda way joogaysaa laakiin hooyada subaxii salaada hore kacda ee afarta subaxnimo baxda ee tuuggu dhexda ku helo ee suuqa fadhiisata ee cadceed iyo bacadkaad aragtay taagan marka la yidhaahdo iyaduna inay bacadka taagnaataa waa sax ee ha joogta bacadkeeda gabadhii marka horeba hadhka ku jirtee doonaysay inay han yeelatee siyaasadda intay gasho dadkaa u doodana la yidhahdo gurigaaga fadhi fadwadaasna garan maayo deeyo diintu dumarka way wada karaamayse may odhan badhoyna guriga jooga badhoyna silca may odhanin sidaa ay culimmadu u leeyihiin gabadha gurigeeda ha joogto waa la ogolyahay gabadha gurigeeda way joogaysaa dumarkaas silicsan ee banaanka jooga ee hadday doonaan raggoodii intay joogaan kolayada jaadka ku qayilayaan ee darxumaysan diintu ha kafaalo qaado oo culimmadu ha u fadwoodaan kuwa kuwaasaa fadwo u baahane banaanka fadhiya ee cashuurtana dowladdu ay ka qaadanayso waa cashuur bixiye meelay harsata iyo meelay suuli ku gashana ma haysato fadwada dumarka oo dhan ha laysku daro tasuuqa fadhidaana waa dumare ha loo wada fadwoodo dumarka guryahooda ha wada fadhiyaan waanay wada fadhiyeynin gabadhaa suuqa joogtae silicsan tu u dooda ayaa soo baxaysa doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa xilligan xaalado kala duwan iyo doodo xasaasiya ka abuuray guud ahaan gobolada somalilan